Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shan qof oo ku dhimatay shil ka dhacay waddada gilgil iyo neefasha dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan hay-adda sodma oo gargaar u qeybisay kun qoys oo saameyn ku yeeshay roobkii ka da-ay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labaiyo labaatanka bisha barakeysan ee dulxija ama carafo dhegeyste sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya waxaa la xaqiijiyey in shan ruux ay geeriyoodeen kadib shil laga soo tabiyey waddada xiriirisa deegaanada gilgil iyo naivasha ee ismaamulka naykuru ciidamada booliska ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal iyo toban qof oo kale ay dhaawacmeen shilka ayaa ka dhacay aagga kagiyo waxayna dadka ku dhintay isugu jiraan laba ragga haweeney wiil iyo gabar warbaahinta aniraade warbixinta booliska waxaa ku cad in shilka uu u dhexeeyey saddex ka mid a gaadiidka dadweynaha ee matatuuda oo ay kala leeyihiin shirkadaha narog line service maw narog soko iyo enas matatu soko laamaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay in wadaha mid ka mid ah baabuurtaanu isku dayay inuu gawaarida kale ka hormaro taasoo keentay inuu baabuurka xakameyn waayey oo uu ka baxaa qeybtii waddada ee loogu talagalay dadka shilka ku dhaawacmay ayaa hadda lagu daweynayaa isbitaalka deegaanka naivasha halka meydadka shanta qof la geeyey goobta meydadka la dhigay ee isbitaalka deegaanka gilgil isbahaysiga mucaaradka ee azimiya loomoja wan kenya ayaa maxkamadda u gudbiyey dacwada uga soo horjeeda qorshaha ay dowladda dhexe ku howlgelisay ciidamada qaranka si ay booliska garab uga siiyaan ka falcelinta dibadbaxyada qareynka matalaya azimiyo tiende omolo ayaa sheegay in tallaabadan ay sharci darro tahay waxauu hoosta ka xariiqiyay in wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan barre ducaale uu howlgelinta ciidamada milatariga kusoo daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda iyadoo uunan taasi ansixinin baarlamaanka ama golaha difaaca inkastoo uu baarlamaanka markii dambe qorshahan meelmariyey haddana otiendo otiende amolo ayaa ku doodayay in aan la marin habraaca habboon dacwadda azimiyo ayaa imaaneyso iyadoo uu shalay garsooraha maxkamadda sare ee dalka lawrence mugambi uu meesha ka saaray dacwad noocani ah oo uu gudbiyey ururka qareenada waddanka l s k iyadoo xaakiinka fasaxay in militariga uu sugo amniga kaabayaasha muhiimka ah
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatan soomaaliya hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalka soomaaliya ee sodma ayaa gargaar u qeybisay kun qoys oo ay saameyn ka soo gaartay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qaar ka mid a dadkii deeqdan la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyey waxaana hadalladoodii ka mid a
ay noo soo gudbideen raashinkaay noo soo gudbisa waa helnay camrigoor alla ha dheere cadabgoor alla ha qabto ilaahay daa'im han ka tuugnee kuwa caafimaad qabo maaheshana lagu raayo khayr ilaahay ku siiyo alla ha ka dhigo gaarkeeda u badnaa oo ay hay-adda maaraynta musiibooyinka iyada oo ka jawaabaysa kana jawaab celinaysa daadadkii roobabkii mahiigaanka oo maalmahan ka socday magaalada muqdisho oo maantaba aad u jeeddaan annaga oo wax qaybinayna in roobkii uu nagu dulda'ayo loona malaynayo in loona badinayo in waxyaalo intaa ka badan uu geysto ayaa hay-adda maaraynta musiibooyinku maanta waxa ay ku qoys oo ay u aragtay in ay ahaayeen dadkii biyahaas daadadka ay waxyeeleeyeen oo ay ugu galeen hooyadoodii oo musqulihii iyo guryihii ay isku dhex furteen ay ugu tala gashay hay-addu inay maanta ay ugu samayso samato bixin ugu samayso waxaan rajaynaynaa in intaan ka badan inay hay-addu ay ka jawaabi doonto dadka soomaaliyeed oo waxaysta iyo macalmaamulka gobolka banaadirna waxa aan ku baaqaynaa degmadan cabdicasiis iyo degmooyin kale oo ay aad u saameeyeen fatahaadaha roobabkii daadadkii ayaa maalmahan socday in ay si gooniya u fiiriyaan runtii gurmud noo fidhisay dadka cabdicasiis oo tabaalaysan oo roobka ay barakiciyeen waxaan codsanaynaa in weli ay baahida taagan tahay kun loor kun qoys ayay maanta waxay u qaybiyeen macaawino sidaad arkaysaan dadku waxay ahayn dad danyara oo ka qaxay hoygoodii hadda waxaannu ku haynaa meelo bannaan iyo meelo loogu talagalay oo garaasha ayaan ku haynaa waxay u baahan yihiin raashin waxay u baahan yihiin waxay hugtaan waxay u baahan yihiin suuli iyo wax ay ku hoydaan oy ku nabad galaan waxaan ka codsanaynaa hay-adda masiibooyinka maaraynta in ay noo soo kordhiyaan intaan ka badan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa degmada cabdicasiis waxay ka mid tahay degmooyinka ugu liito oo roobabku ay aad iyo aad ay u saameeyeen waxaan codsanaynaa dadka danyar tahay in naloo yimaado oo loo kaalmeeyo oo la gargaaro maantay alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin si nabada ayaan ugu qaybaynay sidaad arkaysaanba kunkii qoys oo nolol kugu soo dhiibay si nabada ayaan degmada cabdicasiis aan ugu qaybinnay ilaahay fadligiis waxaan kaloo u mahad celinayaa tiimka ka socda hay-adda oo si fiican noola shaqeeyey oo agaasime sahra ay uga horrayso iyo tiimkeeda aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dagaal xoogan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaanka doono ee gobolka shabeellada hoose kaasoo u dhexeeyay ciidamada midooda afrika ee atmis qeybteeda uganda iyo kooxda al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada uganda ee deegaanka danow waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay si weyn u maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanadeen labada dhinac dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay inoo sheegeen in ciidamada uganda intii uu socday dagaalka ay tiro madaafiica ku tuureen dhinaca laga soo weeraray balse aan weli la sheegin khasaaraha ka dhashay madaafiicda saraakiisha ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis ayaa weli ka hadlin weerarkaasi ha yeeshee inta badan ayaa waxaa weerarada noocan oo kale ay ka dhacaan deegaanada gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose ee kaga sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka admis xaaladda deegaanka dano ee gobolka shabeellada hoose ayaa haatan mid deggan ah waxaana si caada u shaqeynaya isu socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga wixii ka soo kordha dhegeystay halkan ayaad ka dhegeysan doontaan markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka waxa ay doorasho guud maanta ka dhacaysaa dalka iiraan iyadoo goobaha codbixinta la xiri doonaa baara lixda maqribnimo wararka ayaa intaasi ku daraya in haddii dib u dhac uu jiro codayntaay sii socon karta ilaa saqda dhexe caawa waxay dadweynaha dooranayaan madaxweynaha beddelaya ibraahim ra'iisi oo bishii hore mey ku geeriyooday shil diyaaradeed waxay u badan tahay in dadweynaha aynan si weyn ugu soo bixin codaynta xilligii doorashadii guud ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii ayay ahayd markii codbixiyayaasha ka qayb qaatay doorashada iiraan tiradooda lagu sheegay boqolkiiba afartan iyo sideed warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadii star fm waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ee idiin warramayey cidda warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal a uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey